Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland ayaa tababar u soo xirtay qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha ee soo saara calafka xoolaha, kuwaas oo ku sugan deegaanka Yontay ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Tababarkan oo socday muddo shan maalin ah ayaa waxaa iska kaashaday Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Hay'adda Cunnada iyo Beeraha Adduunka ee FAO, waxaana uu ku saabsanaa horumarinta wax soo saarka calafka xoolaha. Beeraleyda ka qayb gashay tababarkan ayaa ka hadashay wixii ay ka faa'iideen intii uu tababarkan socday.
Magacaygu waa Qaasim Cabdulle Yuusuf waxaan ka mid ahay dadka ka faa'iidaystay tababarkan ay FAO na siinaysay oo ku saabnaa fodder production processing and utilisation waxaa ka socdaa hay-ad la yidhahdo Suwelba dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee koonfurta Soomaaliya Suwelba aad baan uga faa'iidaysanay tababarkan wuxuu ahaa tababar dhammaystiran oo comprehensive ah oo taabanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee fodderka sida soo saaridda processinka utilizationka iyo storagekaba mahad ilaahay bay u sugnaatay dhammaanteed bacdallaahi hay-adda w f p hay-adda faw iyo wasaaradda xanaanada xoolaha yaa mahad ballaaran iska leh sababtoo ah waxayna siiyeen seminaaro aad u fara badan oo waxtar ku oola leh waxay noo keeneen qalab waxay noo keeneen abuurkii cawska waxay noo keeneen motooradii shiidayey kuwii duubayey waxaa ka mid ah waxyaabaha la taaban karo ay keeneen baylarkan cagaftan iyagoo dhowr ah ayay noo keeneen motooradii shiidayey cawskay noo keeneen aad ayay ugu mahadsan yihiin maalmahanna waxaan aad uga faa'iidnay cawskii sida loo laysugu dardari lahaa oo loo shiidi lahaa oo waxa weye nafaqooyinkiisii kala duwanaa laysugu dari lahaa sidii ay xooluhu ay nafaqo wax yar oo nafaqa leh ay u heli lahaayeen meeshii ay maantao dhan ay iska cunayeen hal nooc ama laba nooc oo kale ay iska cunayeen oo ay tabar keliya ka heli jireen ay wax nafaqa ah aanay ka heli jirin waxyaabahaasaa ka mid ah waxyaabahan ka faa'iidnay waxaan anagu ahayn dad xoolo dhaqata beeraley ah beerta aan haysano iyo xoolaha cuntada la siinayo hataa ma iswaafajsanayn laakiin waa la sukaan waafajiyey caws yar oo buritiin leh oo sida laiskugu darayo qalabka xoolaha cuntada loo siinayo muxuu ahay waxaasoo dhan baan ka faa'iidnay maxaan ku idhahdaa wasaaradda fow tababarkii iyo seminaarkii ayana siisay mahad ballaaran baan u celinaynaa waxaan rajaynaynaa seminaarkan iyo kuwo ka hor ka sarreeyaba inay noogu soo celceliyaan cabdisamed xuseen oo ka socday hay-adda faw ayaa dhankiisa ka hadlay waxaan ku qabanay magaalada kismaayo seminaar ama aqoonsi wadaarsi aan soconaya muddo shan maalmood ah waxaana ku saabsanaa waxsoo saarka calafka horumarintiisa iyo in calafka qiimo loo yeelo oo la process gareeyo si suuqgeyntiisa u fududaato lana keensado muddo dheer waxaa ka qayb galay seminaarkaas shaqaale ka tirsan wasaaradda xanaana xoolaha sidoo kale waxaa ka qayb galay iskaashatooyinka calafka xoolaha iyo xooldhaqatada sida geeleyda sidoo kale waxaa ka qayb qalay dad ka socda xarumaha digaaga ama beeraha digaaga lagu xanaanay magaalada Kismaayo seminaarkan dabca wax badan laga faa'iideystay oo dad ka qayb gala waxyaabaha ay barteen waxaa ka mid ah sida loo beero calafka sida loo xusho calafka saxda ah waxaa dhici jirtay in marka qaar ka mid ah markaan weydiiyo su'aalaha in calafka dadka beera ay xoog u saaraan geelayda ku barnaamijka fiican iyo calaf fiican waa laakiin xoolaha waxay u baahan yihiin energy source iyo protein source wax la protein marka waxaan baray noocyada kala duwan ee calafka in qiimaha ay leeyihiin ama nafaqada leeyihiin mid kastaba waxay kaloo ka faa'iidaysteen sida calaf loo kaydiyo sida haylage in laga dhigo laga dhigo in silage laga dhigo in cuntada box la dhahay iyo feed isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland ayaa dhankiisa isna ka hadlay waxaan maanta u joognaa halkan u joognaa yoontooy iskaashatooyinkii calafka ka shaqaynayay horumarinta barnaamij soo socday four days oo lagu horumarinayo tababar ahaa oo lagu horumarinayo xirfadda waxsaarka calafka xoolaha oon halka maanta u joogno soo xiritaankiisii barnaamijkii iskaashatooyinka fara badan ayaa ka faa'iidaystay mashruucan waxaa ka kaashanayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hayadda faawo ayaa qayb ka ahaa oo maxaa la yidhahdaa barnaamijkan in laga faa'iidaysto waxsaarka calafka in la gaaro isku filnaansho wax soo saar calaf deegaankan maadaama deegaankan uu yahay deegaan ku habboon beerashada iyo dhaqashada xoolaha marka insha allahu waxaan marka aan xoogga saari doonaa mustaqbalka in la gaaro isku filnaansho calaf isku filan maadaama aan haysano bad iyo beribo dhul nagu filan aan haysano waxaan xoogga saari doonaa insha allah ka wasaarad ahaan inaan xooga saarno siyaasad degan oo lagu horumariyo waxsaarka calafka xoolaha marka insha allahu hay-adaha nagala shaqeeyo barnaamijkaas waxaan rajeynaya si fiican ugala qayb qaadan doonaan kuwan talinin haddaan qabanina kuwa ka fiican oo insha allahu lagu horumarinayo xirfadda iyo aqoonta iskaashatooyinka calafka soo saaro insha allah inaan qaban doono aad baa umahadsantihiin waxaan u mahad celinaya hay-adda faw oo barnaamijkan qayb ka ahayd